wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo si rasmiya uga daafurtay shirka wadatashiga iyo xog isdhaafsiga ee wasaaradda iyo hay-adaha ka howlgala gobolada maamulkaasi kuwaasi oo ka shaqeeya dhinacyada biyaha faaidhowrka iyo nadaafadda shirkan oo bishiiba mar la qabto ayaa waxaa ka qeyb galay hay-adaha bixiya adeegyada la xiriira biyaha faayidhowrka iyo nadaafadda iyada oo lagu falanqeeyey horumarinta adeegyadaas muhiimka ah agaasimaha waaxda tamarta iyo biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane liibaan axmed cabdulaahi ayaa ka warbixiyey muhiimada shirkan sidai caadada inoo ahayd waxaan rabnaa iskugumaynayo in halkaan inta iska shaahayno aanu iska qadayno iska sheekaysano iska tagno waxaan rabnaa si dhaba shirkii kan ka horreeyey action pointskii ku jiray dabcan maxaa xaajina haya annaguna waa hayna inaan iskula xisaabtanno war maxaa ka qabsoomay aad qabateen maxaan ka qabsoomin oo caqabada oo ka jira sidoo kalena degmooyinka ama deegaanada aad ka shaqaynaysaan oo koonfur galbeed guud ahaan baahiyaha ka jira oo adduunku aad haysaan maxaan ka qaban karnaa si degdeg maxaan uga jawaabi karnaa waxaan ognahay meelaha qaarka haatan in laga soo sheegayo xaalado cudurro biyaha ka dhasha oo u baahan in degdeg looga jawaabo sida degmooyinka hadeer meesha la yihahdo afgooye baraawe iyo deegaano ka mid a gobolka bokool meelaha qaarkood biyaraan baa laga soo sheegayaa oo waxaa dabcan bilowday mar horeba xaaladihii kuleylka ahaa ama jilaalka baa bilowday marka xaaladaasoo dhan waxaan rabnaa inaan iska waraysanno sidaan uga jawaabi lahayn waxa yaroo aad haysaan qaybtiin bartnerska halkan jooga degmooyin badan baa waxay hadatan aad u hesheen s h f oo qaybta weliba washka deegaanadaas ama degmooyinka laftigooda inaanu kala ilaalino wasaaradu ama caafimaad ka noqoto ama wasaaradda biyaha noqoto ama wasaaradaha kala noqdaan waxaa laga wadaa wada mashaariic ama hay-adaha unicef ay ka mid tahay ay ka support garanayso wasaaradaha biyaha iyo wasaaradaha kaleba si aan u kala duwno wixii yaraa idinku aad haysaan annagu waxaan hayno inaanu isla wadaagno waxaad haysaan meelaha aad ugu talagasheen iyo waxay kala yihiin annaguna wixii aan hayna laftigayga aan la wadaagno kalasterka iyo maxamed xaaji si resourceka yarka oo lahayo bulshada loogu talagalay uu soo noqonin wax khasaara oo meel aan loo baahnay ama duplicate badan uusan u dhicin aan uga baaqsanno marka information sharingka inaanu marka xoojinno platformkan ujeedadiisu waa taas wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa wado dadaalo ku aadan sidii bulshada maamulkaasi ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah iyada oo mudnaanta koowaad la siinayo dadka danta yar